dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
kulan wacna wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysa raadiyaha cadaado uu habeenka soddoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeen nabada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idan alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooyo hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gol curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulantii wacna wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabdi axad ay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad sannada labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta kulan ay ku yeelan lahaayeen magaalada caasimadda muqdisho ayaa koramlaan u booqday xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxay iidan culus u jeesheen xukuumadda u hoggaasha xasan cali kheyre barnaamijkan ayaan kugu soo gudbi doonaa goor faahfaahina ku saabsan qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shir looga hadlayo midaynta waxbarashada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta si rasma uga furmay magaalada baydhabo ee caasimadda kumaalgaarka maamulkaasi waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahina ku saabsan in qodbadii halkaas laga jeeshay waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdullahi dine ayaa safar dhulka ah maanta ku gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ujeedka safarka siciid cabdullahi dine ayaa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa gorrow qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo maanta weerar ku qaaday xarunta tv universal ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahinno ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxtooyada soomaaliya ayaa si kul ugu hadashay weerarka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay ku qaadeen xarunta tv-ga universal ee magaalada caasimadda ee muqdisho hadal ay warbaahinta la wadaagtay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada aynan xog idinkaga hayna barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa gorow qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladeenka soomaaliya etoobiya ayaa ururka heego ku eedeeyey inay ka dambeeyeen rabshadaha ka dhaca magaalada jogjiya xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya hadal uu jeedshay ayaan inkugu soo gudbi doonaa barnaamijkan gorow qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalka soomaaliya waan idiin soo gudbi doona saaxiibyada sargaalkaas iyo nooc uu yahay iyo halkuu iska soo dhibay qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta magaalada muqdisho uga dhawaaqay xaalad degdega waan idiin soo gudbi doona saaxiibyal faahfaahna ku saabsan qodobada nagu soo korra ayaa barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaran la socodsiin doona anigo xasan cumar axmed raxmed saxiifa ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa Sax. kaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay kaneecad nabad waayahay kulan wacna wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah muqdisho maantii ayaa waxaa magaalada caasimada ah muqdisho lagu waday in si rasma uga furmo kale fadhi shanaad ee kulanka koowaad ee xildhibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib markii arbacada lasoo dhaafay uu si rasmi ah u daafurayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay soo xadireen xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed musar sheekh cabdiraxmaan ku dhawaaqay inuu kulankii xildhibaanada oo ajandiisu ahaa in warbixin looga dhageysto guddiga dib ugeysta suurka uu u baaqday koramlaan kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay soo xaadir waayeen kulankaasi xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wax u muuqda banaanbax ka dhigay xarunta fadhiyada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada ayaa ka cabanaya ajandaha maanta iyagoo dalbanaya in laga hadlo dhibaatada amni darre ee ka jirta magaalada caasimada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa booq badan kadib sidan xildhibaanada u sheegay sida xoor hoosaadku uu qorayo xildhibaanada waa inay soo xaadiraan sagaalka guddoomiyaha uu soo fadhiista tobanka halkan waxaan soo fadhiistay tobankii xorosaadku wuxuu qorayaa saacad dheeriya in lagu daro hal sacod dheeriyaan ku daray saacadda hadda waxay tilmaamaysaa kow iyo tobankii iyo afar daqiiqay tilmaameen tirada hadda joogto waa boqol iyo lix iyo toban kooram ma dhamma waxaan idin sheegaynaa markaa maalintii ugu horreysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kal fadhigii shanaad fadhigiisii koowaad kooram haddaan weynay waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamanka ay ku soo noqonayso waay golaha shacabka ayay ku soo noqonay waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta kooram dhammaystiran ayaan rajaynaynaa kulanka annagana maanta maba furmine waa tagnay khayr idinka jira xildhibaanada banaanbaxa ka dhigay xarunta fadhiyada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa markii kulanka uu soo dhammaaday kadib hadallada warbaahinta la wadaagay waxaan isleeyahay ee, kulamada baarlamaanka waxa ay ku- ku jaango'an yihiin ajendayaashiisa ajendayaasha ay diyaariyaan ee, ee, hadduu ilaahay ku roon yahay ee, guddiga joogtada waxa ay fadhiisteen maalinta khamiistahayd waxa inay soo saareen ajendaha ee, maanta oo oo baarlamaanka ah oo ahaa in guddiga dastuurka laga dhegaysta warbixintii ay soo diyaariyeen iyo cutubyada ay diyaariyeen Ee, waxaa marka nasiib darro ah in koramka maanta uu buuxsan waayey ayagoo xildhibaanadii golaha shacabka intooda badnaa ay dalka ka maqan yihiin qaarkoodna aysan dalka iyagu jooga soo xadirin marka waxaan isleeyahay waxa- waxa baaqda waxay ahayd inuusan koramka soo buuxsamin ee doodda maba ahayn in amniha laga doodo isdusur ma ahayne koramka ayaa buuxsami waaya maanta xubnaha xukuumadda waa joogeen intooda badanna waa joogeen laakiin waxaa maqnaa aqlabiyadda baarlamaanka oo intooda badan aysan wasiir ahayn ayaa maqnaa maanta Waya. guddoonka kulan ma iclaamin karaa marka iyadoo kooramka u dhammaytirmi kara ama xildhibaanada inay wada maqan yihiin ogeyn ilaa xildhibaanka fataxlaan ma baxeen kalfadhiga marka uu furmo macnaheedu waxay kalandar ayuu ku shaqeeyaa baarlamaanka kalfadhiga maalinta uu furmo qof walba oo xildhibaana waxaa mas-uuliyad ka saaran meel kasta uu joogo inuu soo xaadiro ee waxayna ahayd ee, deegaan doorashooyinka in lagu laabto kadibna warbixinna hadda la keeno marka kulamadan u horreeya sidoodaba kulamo amni ma ahayna waxay ahayd in kulamo xaaladaha deegaanka ee, looga warramayo in la dhegaysto waxaana isleeyahay ee, shaqadaas ayaa noo taalla waana insha allahu tacaala waxaan isleeyahay kulanka isniinta ayaa la gudageli doonaa adiga sidee u aragtaa eh, Fathi ahaan in arrintan afkuurka dib inta loo dhigo arrinta amniga shacabka dhiigooda daadanaya ee maalin walba qaraxyada dhacaya laga hadlo aniga waxaan isleeyahay ee, guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa ayaa ajendooyinka jaangooya waxaana isleeyahay iyaga ayaa nooga muhiimsan oo ahmiyadda ay leedahay arrin walba ayaga ayaa ka dooda taasoo aan isleeyahay markay golaha keenaanna golaha shacabka inay xaq u leeyihiin ajendayaas inay wax ka bedelaan laakiin xildhibaan markaa tahay wax ka bedel mooshinka waad samayn kartaa waa la samayn karaa waa la samayn karaa sidaa darteed ayaa waxaan ku idhi markii halkan ajendayaasha la keeno golaha shacabka xaq waxay u leeyihin ajendayaasha wax ka bedelaan waa waxaan dareemayaa aadan uga xumahay baarlamaankan waxaa loogu tiragalay oo golaha shacabku u yahay inuu mar kasta tixgeliyo codka shacabka soomaaliyeed waxyaabaha ay tabanayaan oo wadnahooda ku dhow oo culayska ka jira amaba soomaali ah, shacab ahaan taabanaya ama dhibaataynayo waxaasaa loogu tiragalay annaga shaqadeenna waxay tahay waa saddex shaqo oo ah korjoogtaynta dowladda een, noqoshada codka shacabka oo dee waxa dadka dhibaya inaan ka hadalno iyo inaan sharci dejin aan noqonno oo aan ah, shuruucda dalka eh, la dejiyo saddexdaas qaybood waaye maanta markii laga hadlayo baarlamaanka maalintuu furmay ee laba maalmood ka hor ahaa maanta ugu soo horrayso maalintan uu furmayo waxaa nasiib darro ah in shalay iyo daraad wixii ka horreeyey toddoba maalmood toddoba maalmood ay qaraxyo joogta ay dhacayeen labaatan iyo saddexdii february waxaan luusgaraynay xildhibaankii ugu da'da weynaa ee baarlamaankan marka la furiyey ee ugu da'da weyn noo jeergaraynaa ilaa laga doorto guddoomiyaha baarlamaanka jawaari waxaa labaatan iyo saddexdii maaj waa soddon maalmood gudahood waxaa naga dhintay wasiir ku-xigeen oo xildhibaan ahaa xildhibaan saqar ama wasiir saqar shacab soomaaliyeed oo tiradooda aan la cadidi karin oo aad u tiro badan baa dhimatay qaraxyada waa isdaba joog amniga meesha ugu hooseysoo maraya in maanta oo kale qadiyadda number one laga dhigto laga hadlo ee ahayd amnigay ahayd in laga doodi waayo amniga waa nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay waa wax shacabka soomaaliyeedna inay arkaan la raba la- baarlamaanka shaqadiisa meesha ay joogto baarlamaanka shaqadiisa inuusan gudanaynin dowladdii inay mas-uuliyaddeedii gabtay baarlamaankana mas-uuliyaddiisa inuu gabaya isagana arrintan waa arrin murugo leh arrintan waa arrin ceeb nagu ah annaka waa inaan qaadanaa mas-uuliyadda dowladdii mas-uuliyaddeedii way gabtay amnigii gacanta buu ka baxay waxaa xigi doona in ajandaha sidan maanta loo rabay inuu amniga loogu daro mar kasta inuu baaryorata number one inuu yahay ama mas-uuliyadda ugu horreysoon ka doodayno inay noqoto in amniga mar kasta laga doodo koromka sababta u waynaya waa waa- shacabka inay ogaadaan waa koromka waxaa loo waayey wasiiradii baarlamaanka ku jiray oo konton dhan ama ka badan ayaa ima waayey ku talagal darteed guddoonka annaga waxaan ka rabnaa meesha mushkiladda ka jirta waa inay shacabka la- waa inay la sheergareeyaan haddii kale qadiidaha muhiimka ah ee sida maanta oo kale inta loo baajiyey loo baajinayo dadka shacabka inay ogaadaan waa meesha mushkiladda ka jirto bismi illahi raxmaan raxiim kulanka eh, siduu guddoonka ay sheegeen eh, kooramkii ayaa buuxsami waayey ay yidhaahdeen Eh, aniga laakiin waxaan rabaa eh, fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan horta marka ugu horey u tacsiiyo shacabka soomaaliyeed ee qaraxyadii isdabajooga ah maalmihii u dambeeyey ay ku qabsadeen magaaladan Eh, intay dhimatay allah u naxariisto inta hantidooda ku waayey ku weysayna Eh, ilaahay maaragtay eh, cawad eh, khayr badan ha ugu bedelo Eh, dadka ku dar eh, ku dar daryeelka aan ku haysan isbitaallada oo reerahooda ay lacagaha ka bixinayaan oo isbitaallada ku jiro oo ay ku dhiban yihiin oo qaarkood dhaawacyadooda culus yihiin eh, in aan ilaahay uga baryo inuu caafimaad deg deg siiyo Eh, maanta waxaa noola soo diray ajando ku saabsan dastuurka Eh, runtii inkastuu dastuurka dalkan muhiim u yahay laakiin waxaa ka muhiimsan nafteenna bini'aadanka gaar ahaan nafteenna soomaaliyeed oo muhiim gaara aan runtii noogu fadhido maadaama dadkii aan matalayna ay yihiin bannaankan ay joogaan golahana ay fursad u helin inaan dadkaas u hadalno oo qaraxyadan faraha badan ay ku socdo ee maalin walba dadkeena lagu laynayo ee annagoo mas-uuliyiin aan jidadka qaarkood aanna mari karin ee qaraxyada inay soo maraan ee meeshii ay doonaan ay ku qaraxaan toban toban iyo shan konton labaatan maalin walba inay dhimato maalintii la rabana loo tacsiyey maalintaan doon la rabinna aan tacsi xataa aan loo loo quurin Eh, arrintaas arrin runtii la qabata maaha labadaas sano aan joognay waxaan fursad siinaynay in xukuumadda ay wax iska beddesho sidii hadda maanta ay wax u waddo laakiin waxaa noo muuqato inaysan ka soo reynayn wixii ay soo bateen magaaladan amni lagama dhigi weynin waa laga dhigi karaa amni muxuu aha waa la sugi karaa laakiin muxuu ahaay sida hadda wax lagu wado si ee dadkeena ku dhammaanayaan ayaan u aragnaa inay tahay dastuurka aan ka hadlayna maxay tahay dadkii dastuurka lagu dhaqi lahaa waaba dhammaadeen qaraxa ibr looga dhigay marka ani waxaan qabaa inaan inaan muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed aan u hurno ee, nafteena aan ugu kow iyo laba muhiimadeen aan ka dhigno amniga inaan kow ka dhigno oo nafta bini'aadanka wax walba ha nooga horreyso kadib wixii kaloo noogu xigi karo oo muhiimaadka ah aan ka- aan ka dhigano marka waxaan qabaa ee, kalfadhiga ugu horreeya soo xigo mooshinka aan soo gudbinay ee ah in amniga looga hadlo in muhiimad gaara la siiyo shacabka soomaaliyeed looga tacsiiyo dhibaatada soo gaartay dadkii arrimahaas ku fashilmayna ka hor haddii wax laga qabtana waa sidaa u baahneen hadday suuroobi weysana waxaan rabnaa in baarlamaanka uu la xisaabtamo uusan wixii hadda ka dambeeyo golahan uusan noqon golo sacbis oo golo isla xisaabtan isku bedel waana mahadsantiin والله كلن كي جود مانتا وكوهاد وكالفرق شناد كلن كي سي محل هذا كوباد وها waxaad ogtihiin xaaladda maanta dalkeenna ka jiro oon cidna ka qarsoonayna amni dadka soomaaliyeedu dhiiggoodu qubanayo oo dadka soomaaliyeedu maalin walba qaraxyadii ay noqdeen daily ama maalinla ay noqdeen ayadoo sidaa ay tahay ayaa baarlamaanka annaga sugistiisa inuu furmo waxay noo ahayd waxaan aad u sugaynay oo aan rabno dee inaan dareenkeenna muujinno hay-adaha qaranka ee amniga ka shaqeeya iyo mas-uuliyiinta amniga mas-uulka ka ah iyo kuwa ka sii dambeeya iyaga mas-uulka ka sii ahna inuu golaha shacabku la xisaabtamo in qof walba mas-uuliyaddiisa la horjoojiyo aan filaynay maanta waxaan baarlamaanka aan ka filanaynay inuu kooramkiisa aroorii hor soo dhammaysmiri doono shaqadiisana uu qabsan doono laakiin laba arrinba mayna dhacin waan ka xunnahay in xildhibaanaha soo daahay la yidhi laakiin waxaan aaminsanahay xukuumadda oo laftirkeedu dee ka mid ah eh, lixdan wasiir wax ku dhow ama konton wasiir wax ka badan ayaa golaha shacabka ka tirsan hadday kooramka imaan lahaayeen magaaladay wada joogaan waa wasiirro xafiisyadooda ay ka shaqaynayaan hadday imaan lahaayeen kooramku mar uu buuxsami lahaa laakiin dee xukuumaddii marna inay amnigii ka gaabiso marna inay ko- kooramkii baarlamaanka si aan ajandaha amniga looga hadlin ay qabiyeyso guddoonkiina si deg deg ahoo sariica uu u soo xiro eh, maaragtay goliya uu u soo xiro oo ka bedela runtii dee saxafiyiinaad tihiin maalin walbaad nala joogtaan waa loo safri jiray waa la sugi jiray ajandaha waxaa weeyaan eh, ilaa labiyo tobanka ilaa kowdan marar badan gaari jirnay laakiin maanta degdegtaan loo soo xiray waxaa ka muuqata dee in oo ay jirto si uun iskugu xirnaansho laga wada shaqeeyey inay jirto aad baan uga xunahay laakiin waxaan ballan qaadaynaa in baarlamaanka uu mas-uuliyaddiisa qaadan doono inuu la xisaabtami doono cidda mas-uulka ka ah amniga inaanan marna ka tanaasuli doonin inuu baarlamaanku noqdo shimbireyo heesa ama waxaan macno lahayn uu ka shaqeeyo waxa rasmiga ah ee waajibka uu leeyahy uu qaadan doonaa waxaanan ku qanacsanahay golihii shacabka ee maanta halkan fadhiya dhammaantood inuusan ku kala qaybsanayn in amniga laga hadlo waana laga hadli doonaa sabtigaynu noo tahay haddii ilaahay yidhaahdo cidda ay khusaysay amniga mas-uulka ka ahna waxaan rajaynaa baarlamaanku inuu si dhaba ula xisaabtami doono tillaabada ugu munaasabsanna laga qaadi doono sixid ah waa mahadsan ajandii hore oo lagu kordhinayo ammaanka waa ogtiin ajandii hore ee halkan la keenay saaka wuxuu ahaa ajando ku saabsan keliya in dastuurka laga hadlo xaaladda hadda taaganna layskama indhatiri karo oo dastuur keliya lagama hadli karo ammaanku waa priority lagama hadli karo dastuur haddii aan ammaanka dalka iyo caasimadda gaar ahaan laga hadal iyo xukuumaddu si ay u carqaladaysa arrintaa wasiiradii ay ahayd inay yimaadaan golaha oo afartan iyo dhowr wasiira ayay waxay ka hakisay inay golaha yimaadaan si aanu kooramkuu buuxsan taasi waxay qayb ka tahay carqaladaynta ay xukuumaddu ku wato golaha baarlamanku inaanu shaqadii ummadda soomaaliyeed u igmatay aanu qabsan oo aanu ammaankooda iyo ka hadal waxa dhibaatada ummadda soomaaliyeed dhibaatada koowaad iyo brioritiga koowaad u ah arrintaasi waxay u muuqataa in xukuumaddu ay rabto golahan shacabka ee wakiilada ka ah ummadda soomaaliyeed inay u beddesho gola ama iyada u sacabtumo oo sacabka u garaaca ama aan furminba arrintan aad baan uga xunahay shacabka soomaaliyeedna waxaan ku jawaabinaynaa in ay diidaan oo ay iska diidaan xukuumaddu sida ay wax u waddo madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo wuu ku fajalmay xilkii loo ogmaday isaga iyo ra'iisul wasaarihiisiba annagu ma aqbali karno ummadda soomaaliyeedna waxaan uu sheegaynaa inay arrintaas nala ogaadaan halka aanu ka taaganno aanay wakiiladii u arag inay ku qoran yihiin beijka xukuumadda ay ku qoranto aanu laba beij annagiyo xukuumadda aanu kala saaranahay waa ogtihiinoo waxaa lagu bixiyaa walaalayaal dalkan waxaa lagu bixiyaa lacagtii ciidamada loogu talagalay mushaaraadka ciidamada lagu bixin lahaa waxaa lagu bixiyaa ciidamo kale oo laga garab dhisay oo facebook troops la yidhaahdo oo adduunka ku kala baahsan ayaa lacagtii ciidamada lagu bixiyaa lacagtii ciidamada iyo mushaarkii ciidamada waxaa lagu bixiyaa dad loogu talagalay inay xafladaha dowladda sacabada uga tumaan oo inta kumanaan kun ama boqolaal qof inta la soo ururiyo in ay halkaa sacabka dowladda marka korba ay wax sheega wasiir ay halkaa uga sacbiyaan annagu waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed waxaanu la wadaagaynaa walaaca aanu ka qabno in mushaaraadkii la waayo ciidamada ciidamadu iyagaa ka mudan cid kasta oo kale oo dowladda mushaar ka qaada in xafiiska madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaarahana malaayiin dollar ku baxdo ciidamadiina aan aan waxba loo haynin weliba aadda iyaga la saaro aad baan uga xunnahay ummadda soomaaliyeed waxaanu jeclayna waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raad iyo hadaado ayaad degaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysadana waa la socotaan saaxiibayaal faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo gordho caawa ka dhacay degmada dherkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qaraxan oo joogtiisa laga wada maqlay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ayaa wuxuu ka dhacay degmada dherkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad lagu magacaabo swal oo ku taala nawaaxiga daarta xaaji gaabow ee degmada dherkeenley waxaana qaraxaas u ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay gaareen goobta islamarkaana ay baaritaan xoog lahay ka wadaan ma jiraan wax wara ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan qaraxaasi iyo cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi caawa ka dhacay degmada dherkeenley ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waxay ku soo kordha dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ee soo socda kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan madaxweynaha puntland siciid cabdulahidin iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweynaha puntland iyo wafdigiisa oo saaga ka soo kicitama degmada armo ayaa magaalada boosaaso waxaa ku soo dhoweeyey maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso qaar ka mid ah golayaasha puntland iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweynaha ayaa meel fagaar ah kula hadlay shacabka ku soo dhoweeya isagoona ugu baaqay inay ka shaqeeyaan ammaanka gobolka islamarkaana iska kaashadaan sida boosaaso ammaankeeda horumarkeeda bilicdeeda iyo wadajirkeeda taam u noqon lahaa
golaha wakiilada ee puntland maamulka heer gobol iyo heer degmo bulshada ballaaran ee halka isugu timid ciidamada kala duwan ee puntland dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay runtii kulankaani soo baxaan uu muujinayaa hordhicii nabadda magaalada boosaas waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in dhammaan bulshada reer puntland iyo maamulka puntland qaybihiisa kala duwan dhammaantood ay iska kaashadaan sidii dalka looga ciribtiri lahaa dadka ku soo duulay oo nolosheenna halista ku ah oo diiddan inaynu horu marno oo diiddan inaynu noolaanno oo diiddan inaynu kala dambaynno oo dawladnimo yeelanno waxaa runtii wax laga xumaado ah in dad caadaystay dadkeenna birmageyada ah inay maalin walba horteenna ku qashaan oo ugu dembeeyey suldaan bashiir muuse koonte oo runtii ahaa suldaan qiimo weyn ugu fadhiyey bulshada reer puntland meel kastoo joogtay oo ka qayb qaadan jiray nabadda ciddii falkaas gaysatay iyo falalkii kale ee ka horreeyey ee lagu dilay maareeyihii dekedda bawl iyo inta la mid ah ee waddankan horumarkooda ka shaqaynayay dadkii isku dayey inay nolosha dhaafiyaan ulajeeddadooda waxay ahayd nolosha puntland inay gooyaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si adag uga hortegayno dadka doonaya inay dadkeenna diiwandaabiyayaan nolosheenna wax u dhimaan waxaan rajaynayaa boosaaso inay ku soo noqoto iyo guud ahaan gobolka bari iyo puntland nabaddii lagu naaloon jiray ee caanka ku ahayd ee muddadii burburka kalliftay inay hooy u noqdaan ummad fara badan oo soomaaliyeed oo markaas duruufo adag haystay waxaan rajaynayaa puntland iyo boosaaso inay weli hooy u noqoto inta dhulkoodii ku noolaan weyday inta dulman inta rabta inay nolol abuurato waxaan gacan furan ku soo dhowaynaynaa cid kasta ama dalka gudihiisa ha ka timaaddo ama dibadihiisa ha ka timaaddo oo puntland iyo gobolka bari nolol u soo horseedaysa waay ka shaqaysan karaan waay degi karaan wayna noolaan karaan waana soo dhowaynaynaa waxaan ka digaynaa cid kasta oo ka timaadday meel kale dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ama soomaali ama soomaali ahayn ee u soo aadday puntland in ay nolosha iyo nabadgelyada iyo kala dambaynta la haysto waxyeellayso waxaan ugu baaqaynaa dadka noocaasa inay meelahii ka yimaadeen ku noqdaan dadkan weynan aqoon dulqaadkoodu wuu dhammaaday waxay diyaar u yihiin in ay gacan bira ku qabtaan cid kasta oo noloshooda diiddan waxaan sidoo kaleeto u sheegayaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee degaannadan ka soo jeedda ee buuraha ku dhuumaalaysanaysa wakhtiga yuun inaga dhumin noloshu yayna inaga baabbi'in bulshadiinnu ku soo noqda waalidkiinna iyo ehelkiinna ina jeclaha ku soo noqda haddaad diiddaan ciqaab baa mutaysanaysaan dulqaadkii wuu ka dhammaaday dadkan mana eegan doonaan mar dambe waxaan u rajaynayaa bulshada reer puntland iyo boosaaso nabad waarta amni iyo kala dambayn intaasba waxaan ku gaari karnaa waa dawladnimo dawladnimada in la garab istaago in mas'uuliyiinta kala duwanee laamaha amniga iyo laamaha kaleetoba gacan lagu siiyo inay noloshooda ay ka shaqeeyaan waxaan sidoo kale farayaa dhammaan dadka laamaha amniga mas-uulka ka ah in xisaabtan uu bilaaban doono waxaan u sheegayaa cid kasta oo aan rabin inay dadkaan u shaqayso inay hadda iska diyaargarowdeen dadkaan booska u bannayso dadka u shaqaynaya qof aan dadkaan danihiisa ka shaqaynayn xil mas'uuliyad ma hayn doono ilaahay idankiis waxaan ugu ballan qaadayaa cid kasta oo dadkaan dibindaabiyayn jirtay inay booska u bannayso dhallinyarada rabta inay ummaddooda u shaqayso lama aqbali karo in kuraastii dawladda ay dad buuxiyaan aan doonayn inay dadka danahooda ka shaqeeyaan waxaan inii sheegayaa inaan si adag ula dagaalami doonno dadka musuqmaasiga ka shaqeeya dadka hantida boobo dadku leeyahay dadka awoodda la siiyo ku takrifala dadka iyagoo shaarka dawladda haysta tahriibta ka shaqeeya dadka iyagoo shaarka dawladda ka haysta ee u fududeeya amni darrada dadka wada waxaan inii sheegayaa nidaamka nidaamka dawladdan hadda curatay inuu saldhiggeedu yahay isla xisaabtan waxqabad iyo wadajir in lagu gaaro horumarkaas waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula shaqayno bulshada reer puntland iyo tan boosaaso iyo tan gobolka bariba waxaan diyaar u nahay inaan noloshiinna ka shaqayno horumarkiinna ka shaqayno wanaaggiinna ka shaqayno inta dibindaabyada inagu waddan aan iga qabanno aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa isu soo baxaan ballaaran waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo intii kala shaqaysay xafladdan iyo soo baxan heerka sare ah waxay muujinayaan inay dowladnimo diyaar u yihiin annaguna waxaan ii ballanqaadeenna inaan diyaar inaynahay inaan si dhow inla shaqayno kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada wareyshada ayaadna la socotaan saaxiibayaal
miyaydan qubuura iyo wax garab qabin iyo ikhyaar wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka siciid jaamac qoorsheel oo shir jira ayd maanta ku qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay warar maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu sheegaya kaasi oo ahaa in ay mushaar ay ka qaataan ama canshuur ay ka qaataan warbaanada qaar ay ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho Een, rabaa inaan gaar ahaan anoo siciid jaamac qoorsheel inaan jawaab celin ka baxsho een, oo shakhsiyan ah oo aan ku arkay been abuur beryahan la faafinayey oo la leeyahay een, ummadda soomaaliyeed dad badan oo ka mid ah oo iskugu jira een, xildhibaano culumadiin siyaasiyiin shakhsiyaad caadi oo dowladda usoo u shaqayn jiray in maxay ahayd laga dhigay in dowladdu ay maxay ahayd ay naas nuujiso oo mushaahar joogto ah ay siiso Een, xaqiiqdii runtii marka hore waxaan jecelahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto Een, nin walaalkay ahaa oo saaxiibkay ahaa oo aan isku iskuul ahaan jirnay jowhar wasiirkii hore ee, dastuurka ah, cabdiraxmaan xoosh oo imaaraadka markuu ku geeriyoonayeen aan joogay aan wada joognay ninkaa waxaan rabaa si ofishala maanta inaan halkan uga tacsiideeyo ummadda soomaaliyeed uga tacsiideeyo asxaabteedii reer jowhar iyo qoyskiisana aan si gaara uga tacsiideeyo Een, markaan taa ka gudbo aan horintii aan halkan u nimi aan markaa gudagalo waxaan aada u jecelahay runaantii inaan taabto Een, waxaa had iyo joor iska dhacda in wax layska qorqoro hore looga gudbo Een, aniga kolley da- siciid ahaan anoo dhowr arrimood ama huwan oo magaca xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeen- ku-xigeenkeedii ah Een, inaanan qaadi karayn nin eh, noocaas oo kale oo meel mushaahar ka qaata inaanu ummad mateli karayn Een, waa waxay ugu kalifay iyo shakhsiyan siciid ahaan een, anigoo runtii naftayda intaasoo soo shaqeeyey in maanta x l program la sameeyey oo niman dowladda iyo mucaarad eh, dowladda iyo mucaaradka isjijiidkooda rabaa inay nooga faa'iidaystaan anagoo horintaas waa qaadi waayey taasay u kaliftay marka inaan si cad oo bareer ah aan marka jawaab uga baxsho Een, arrintaan bixinayana waxay tahay Een, magacyada la soo qoray een, oo shakhsiyaadka ah een, iyagaa isdifaacaya anugu taydan ka hadlaya waxaan ka hadlayaa se inaanay qurux badnayn Een, haddii eh, qolooyinka mucaaradka sheeganayo had iyo jeer ifafaalo soo saaraya dowladda caayideeda iyo ceebaheeda u noqon maysa ninkii dowladda wax ka sheegi waaya in laga dhigo inuu muxuu ahaa inuu dowladda eh, wax u yahay ama dowladda uu ka qaato ama dowladda u codayo annagu hay-ad baanu nahay runtaanu sheegnaa Een, waxaan taaganoo dhacayaanu ka hadalnaa wasaaradahaanu la xisaabtanaa inankaa markhaati ka kacayaba inta jeer aad- aan la shirnay intaasoo wasaar- wasiir aanu keenay goobta Een, jidadka xiran baanu si toosa uga hadalnay cuntadan dhacday baanu si toosa uga hadalnay Een, dastuurka ayaanu sida ay tahay uga hadalnay waxaan markaa noo muuqata waxa weeyaan een, annagu nina kuma tiirsanin dowladdana runtii qaran soomaaliyeed wax yar oo sahlan oo hadal lagu yaraaha iyo waraaqa lagu qora wuu ka wen yahay aniga haddaan shakhsiga inii sheego personally nin dowladeed baan ahay in laysku khaldamana ma fiicna sababta aan leena waxayaan maalintaani waan dhashtay cimrigaasaan jiraa aabbahay kabtan boliis buu ahaa ilaa maalintaana wax uun dowladu leedahay baan ku noolaa kusoo ku barbaaray ilaa aan markaa mas-uul aan laftigooga markii dambe noqday intaana noqonna waxaan matelayay sportiska soomaaliyeed ayaan ahaa kabtankii qaranka ilaa koob iyo toddobaatankii ilaa toddobiyo todobaankii toddobaad toddobiyo toddobaatankii waxaan ahaa kabtankii qaranka soomaaliyeed oo calanka soomaaliyeed sharaftiisa meel walba la taagnaa Een, wixii ka dambeeyey waxaan noqday guddiga olimbikada soomaaliyeed waxaan kaloo noqday ardadii ololaha Sooma- aaday 74kii galguduud dhuusamareeb ka soo shaqaysan ka mid ah waxaan noqday guddiyadii guddigii banaadir oo konsalka dhisay ayaan maamulka hayey waxaan noqday guddigii doorashooyinka ee dadban ayaan u shi- u joogay puntland wax toos ah aan unu samayno idaacadaha ay ahayd live doorashada dhacaysay wax allaale wax musuqmaasuq oo lagu soo sheegeen haba yaraatee ma jirto tan kale guddigii maxay ahayd baarlama ahaa xusbiyada soomaaliyeed guddoomiyahoodii baan ahaa soddon iyo saddex xusbi bay ahaayeen hadda xusbiyada jooga oo sheeganaya mucaaradka ninkii jeermaankoodaan ahaa haddaan la isxaqirayn sharci baana loo marayey had iyo joor waxa la samaynayo kow baarlamanka anuu ahaa ninkii tegey oo xusbiyadu inay sharci noqdaan hor hor fadhiistay guddoomiyihii hore baarlamanka jawaari waxayna noqotay inuu yidhaaho ka tobnaad baarlamanka tobnaad ayaan rasmiyan uga dhigaynaa in baarlamanka xildhibaan kastoo soo galaa laba boqol iyo todobaatan iyo shantu inay laba sano gudahood ay xusbi ku galaan haddii kale xubintay waayaan ninkii soo dhameeyey anigu ahaa oo fadhiistay rag badanna waa ila socdeen keligii libta ma sheeganayey laakiin shaqadaan hayay culayska intii la ekayd ragga hadda jooga oo xusbiyada sheeganaya waxaan markaa rabaa xusbiyada laftigooda mar haddii la istaataabtay waa la wada hadlaya xusbigu macaarid goormu noqon karaa wuxuu noqon karaa markuu sharciyan helo sharcigu ku noqon lahaa taana weli lama samayn xusbiguna waa inuu noqdaa xusbi diiwaan garaysan oo do galay tartan galay oo tartankii laga adkaaday ayuu noqonayaa xusbiga fadhiistay ayuu noqonayaa laakiin nin walba intuu iska fadhiisto meel inuu yidhaaho waxaan ahay xusbi mucaaradaan ahay meel ay ku jirto ma jirto waayo xataa miidiyaha ka hadalkiisa xaq bay u leeyihiin intay dowladdu hadasho inay hadlaan dhaqaalaha marka la bixinayo doorashada la gelayo xaq bay u leeyihiin inta dowladdu isticmaasho in la eg inay isticmaalaan marka waxaan jeclahay in dib loo wada naqdiyo waayo mar haddii la istaataabtay waa la sheegayaa laisma daynayo anigu dowladdu hadlamay laakiin xaruntaan joognaan magaceeda oo ku hadli karaa Een, dhowr jeer waa jirtay inay yidhaahaan aan is aragno annagu dhex baan ahayn mana rabin inaan mucaaradka xaggoodan u durugno haddaan madaxweyne mar la fadhiisanay ama ra-iisul wasaare la fadhiisanay waa xujoodeen maaha laakiin talaan isku lahayn dalkana xaq baan u leenahay wixii nala muuqata inaan bixinaynaa tala ah nin odhanaya talaha bixinaynaa ma jirta mana ka yeelino tan kale waxa weeyaan haddii la yidhaaho maxay ahayd een, waddanka mas-uuliyiinta dadka la carabaabay oo fara badan war dowladu waxay dowlad ku tahay waxay iyadu rabta inay samayso anugu waraaqaha halkaa yaalo magacyo badan ku qoran yihiin oo liisaska badan ku qoran yihiin waxaa ku jira wadaaddaa ku jira waxaa ku jira siyaasiyiin hore oo waxaa ku jira bal mitaal maxamed cabdi yuusuf nin qaran weeye runtii meel in dadka looga dhaco maaha astaan buu ahaa isagii cabdi xaashi guddoomiyaha baarlamaanku raggaan eegananayo xaray bay ka mid yihiin waxaa lagu soo qaray lacag buu qaataa ceb soo maaha ninka waxaas soo gudbinaya wax la mid ah waxaan markaa rabaa inaan maaragtay sheego bal culummada xaq bay u leeyihiin inay dowladda loo shaqeeyaan oo wacdiyaan ma kuwa la shaqeeya dowladda ayaa dembi gala mise kuwa mucaaradka ah baa dembi gala hadda in la isweydiiyo laftiga fiican tahay in ma ogtahay runta la isu sheegaa fiican midda kale wasaarad dhan baa u dhisanoo wasaaradda waqaafka iyo diinta la yidhaaho hadday mushaahar ka qaataan xaq bay u leeyihin ilaa haddaba kuwa ka mid ah ka qaata maxaa dembi looga dhigaya adoosha ugu waaweynaa in la yidhaha dembi bay galeen waa in hadda la isubiyaa fiican siyaasiyiinta soo shaqeeyey xaq bay u leeyihiin inay xelaan maanta waxaan rabaa dadkan xumaya wax qorqoraya iyo kuwa soo dirayaaba inaanay wax badan ogeyn waxaa jira xafiisyo dowladdu ay lahaan jirtay afaara somala la yidhaaho ama danaha soomaaliyeed la yidhaaho haddaad taqaanaan waxay ahayd dadka soomaaliyeed oo dhammaan bay wax u qaban jireen weliba markii la filayey in ay waddamada inaga maqan oo dhu- gobollada markaa inaga maqnaa dadkooda in la daryeelo wax la siiyo la ogaado xafiisyo dhan baa u furnaa oo lagu siin jiray eh, lacag joogtaa iyo nolol joogtaa loo samaynayey waxaa jirta oo aan rabaa inaan halka maanta si fiican uga sheekeeyo markii ay gaartay in maxamed si abdiraxiiligiisa allahu naxariistay dowladdii kacaanka ood og tihiin laaluush inaanay bixin jirin iyo wax u dhigma madax badan oo saasiinoo ku xirnaan jiray meesha la yidhaaho afgooye marka la soo daayey maanta waxaan rabaa inaan dadka uga faa'iideeyo raggi ugu waaweynaa soomaaliya u soo dhintay oo siyaasiyiinta ahaa waxaa la siiyey nin walba hal milyan oo dollar ayaa maxamed saad bare baxshay inaydan maqalla waa suurtagal waa taariikh dhab ah ma jeclina hore hebel baa la siiyey hebel baa la siiyey laakiin tobankii soomaalida ugu waaweynaa ragga xorriyadda dhaliyey raggii soo shaqeeyey ra-iisul wasaarayaasha ahaa ayaa ahayn ragga la siiyey way mudnaayeen in la siiyo macnaha waxaan ka wadaa dawladda laftigeeda ayaan qabaa inay xagga arrimahaas ay dhaliil ku leedahay sababtoo ah waxay bixinayso awood ba u leedahay magac bay ku leedahay laakiin in dembi looga dhigo maaha waxa weeyaan nin soo shaqeeya anigu hadda markaan ka tegey laba goor baan golaha wasiirada dalka ka noqday buntlandna waxaan ka noqday dhowr jeer markaan ka tegayey wasiirkii gaadiidka waxaan ku lahaa shan bilood baan mushaar ku lahaa tii ka horreysay wasiiru dowlaha gaadiidka markaan ahaa iyo deg- iyo degadaha afar bilood baan kaga tegey taasaa iga maqan oo dalkaygay bay igaga maqan tahay oo ma qabin maanta anigu inaan daba taagan oo leeyahay maxaa mush- laysiin waaye mushaaradaydii waa ku faanaya waxaan soo qabtay baa wax ii ah markaan wasaaradda gaadiidka hadda ka tegayey taariikh bay leedahay maanta ka hor ma sheegin mana jeclaan sheego saddex milyan oo dollar ayaan kaga tegey wasaaradda in lagu dhiso oo aan ka keenay ikaawo oo la wada ogyahay marka nin walba wuxuu qabtay ayuu sheegayaa waxaan kaloo rabaa inaan sheego anaa laygu kalifayay lacagtaa saddexdaa milyan inaan turkiya accounts ku ku aan ku shubo waa ka diiday ilaa bangiga dhexe in lagu shubo maahane bangiga dhexe in lagu shubo maahane waa ka diiday lacagtan waa loogu yimi maalintan ka tegeyna hanti dhooraha guud nuur faarax oo wasaaradaha markii wasiirka xilka laga qaado hanti dhowr baa hawshiisa baarayey waana la baaray waxaana laga soo saaray wax nagu maqan inaanay jirin lacagtaa iyo hawshaasina meeshii taallay waa waxaa aragteen oo markaan ka tegey lagu dhisay meelahaad aragteen marka waxaan rabaa waxa weeyaan dadka dowladnimadii haddii la rabaa hadal iyo walaaq in lagu dumiyo socon mayso dowladda meel fog baa laga keenay waa loo soo dhintay anuu nin qaran baan ahay waa dowlad buu u shaqeeyaa dowlad buu la shaqeeyaa iyo dowlad buu la fadhiga ama dowlad wax ka yar oon qaadanaynaa ma jirto Een, naftan wakti bay leedahay Een, waxaana jecelahay een, caasimadda ama gobolka banaadir rag wax ka soo dhisaan ahaa waxaan ahaa guddigii gobolka banaadir markii la dhisayey konsul lixdan iyo sagaal baan dhisnay in la dhiso gobolka banaadir xaq bay leedahay laakiin caasimadda soomaaliya midaan rabaa waxa weeyaan inay noqoto mid ummadda soomaaliyeed leedahay walow yaa iska leh inta af soomaaliga ku hadasha inta af soomaaliga ku hadasha waa garan kartaa inta ilaa ilaa soddon milyan oo qof baa ah wey caasimadoodii waa muqdisho ha laga daayo in la yidhaaho caasimadda soomaaliya caasimad ma aha in caasimad loo diido war hadday burburto soomaaliya waa burburaysa aan ilaalinno aan xejinno ragga xukunka doonaya wakhtigiina suga doorashada suga waa helaysaan laakiin e four lagu gaari maayo dowlad baan u malaynayaa iyo wax lamid a wax la yaab leh oo aan arkayay anuu dhal boliis baan ahay aad ba ii taabataa markaan boliiska maqlo waayo waa ku dhashay waataan inii sheegay aabbahay kabtan boliisu ahaa liis baa la soo qaatay liis baa maan ogeed nimanka waxaan qoray ay soo qoreen oy leeyihiin waa maxay ahayd kulli waa isku reer taliyaha hadda jooga ayay isku reer yihiin wax ka jiraana ma jiraan miidaha la soo wadageliyey oo leeyahy kulli waa waa puntland bay ka soo wada jeedaan iyo wax la mid ah oo lagu durayaa taliyaha wax ka jiraana ma jiraan marka waxaan tusaale ahaan marka aan qabaa waxayaan in mucaaradku ay xoogaa ay is yidhaaheen waxaa tirahaanba waxaa laydinka odhan maayo annagu xarunta la soo jeedin baanu nahay had iyo joor runtaanu sheegnaa haddana wixii uun ka dambeeyana xaqiiqdu waxay noqon doontaa inaan wixii jira oo dhab ah aanu dadka ummaddan looloo faa'iideyo taariikhdu waxay ahaan jirtay laga wada hadlo laga sheekeeyo Een, marka anigu warkaygii maanta oo saxaafadeed oon qabtay een, sidaasaan ku soo gebageynayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa xarunta tala soo jeedinta oo tiimkayga ah oo garbahayga fadhiya oo iyaguna runtii een, og meeshana laga taabtay intay laegtay Een, kolley kelmaddii oran lahaayeen anaa u idhi oo maanta ilka- intaasaan filayaa maalinba ninkeeda weeyaan inay halkaa ku soo ekaato marka waxaan umanayaa inaynu aad u kala faa'iidaysanay waxaana jecelahay baxda saxaafaddu had iyo joor warka inta yaroo macaan oo iyagu jecel yihiin bay ka qaataan ama madaxdu jecel yihiin waxaynu ka codsanaynaa siday tahay ina maanta ku sii daysaan si runta laisu ogaado laisuna barto waxaana qabaa waxa weeyaan hal arrin baan jecelahay inaan taabto ugu dambayntii ragga mucaaradka oo raba inay had iyo joor ay ka sheekeeyaan taliyaal cusub baa la bedelayo halka la keeno reer hebel baa laga wada dhigay iyo nimankii ahaa sida qorshaal iyo maxamed cabdi yuusuf iyo ayaa mushaar joogtaa lagu siiyaa rag kaloo aad u qiimo badan oo anarkii waa jiraan oo cumar finish iyo gurbi ay ka mid yihiin iyo rag sidaas waxaan qabaa inay aad iyo aad arrimahaas ceebaal ay dhib ku tahay oo nin walba ay dhibayso laakiin waxaan aan qabaa waxayaan nimankan hadda hadday qabanayaan wax waa aragteenoo kenya in mudda hadda laisku haysto laha derbi baa la dhisiyaa baarlamaankooda waa ka qayn waxay leeyihin, war dowladaanu saaxiib nahay see derbi loonoo dhex dhiga derbiga gebigiisu waxaa laga dhis waxaa laga dhigayba wadamo koobanoo sida maxay ahayd falastiin iyo israel dhexdooda unbaa laga sameeyey meel kaloo hadda derbi badan uu ka jiro ma jiro waa baarlamaankooda waxa waxaan aan samaynayo weli miyaad aragteen mucaaradka uu ka hadlaya derbigaas waa maya gobollada hadda soomaaliya wadahadalkooda wax qayb ay ka qaataan ma laha hadda sanaag gobolkaas waxaa dhacday in ciidan uu ku soo duulay dhul nabad lagu wada deganaa weli iyagu ka hadlay miyaad aragta wadahadalka xataa in la ay tagaan oo khafiifiyaan oo wax ay sameeyaan rag iyaga ka soo jeeda somalilan baa meesha ku jira miyay dhacdaa waa maya waxaan kaloo aan rabaa marka madax ra-iisul wasaarihii somalilan oo ugu horreeyey oo markii dambena runtii ra-isul wasaarihii ugu dambeeyey dowladdii markaas shacabka ahayd maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa waxaa naga soo gaadhay cabasho haddaan nahay guddiga hay-adda talasuujeynta soomaaliyeed oo ah shaksiga noocaas oo soomaaliya xornimadii keenay dhul uu ku leeyahay liido in la haysto oo shaksiyad haystaan oo wasaaraddii shaqadii shaqaaluhu ay yidhaahaan ha looga baxo ha la siiyo dowladdii soomaaliyeed waxaa awoodi kari weyday ixtiraamka ninkaas waxaan la raadinaya isku dar baa la raadinaya in dib la isugu soo noqda la raadinaya cigaal dhulkiisii baa ilaa hadda waa dhul yar oo liida ku yaalla baa laga haystaa waxayaan haddaad baxda saxaafada tihiin soo arka ninkaa dhulkiisa ma aha waa lagu ceebeysan yahay wadahadal soomaaliyed maxaa la galaa ninkana baa dhulkiisa la haysta cigaal baa dhulkiisa la haysta maxaa caji ibraahim cigaal marka waxaan idiin sheegayaa wax weyn baa khaldan la rabaa in laga wada hadlo anuu maalintaa dir ahaan noo imaada ama waxaad rabtaan inila noqoto diyaar baan inila nahay sa- baxda saxaafadda waana wada noolahay waana wada shaqaynaa
miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto
waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusoo saqana saaxiibayaal mustafa maxamed cagjar oo ah madaxweynaha dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya oo ka hadlayay magaalada jogjiya xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya ayaa ururka heego wuxuu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen rabshada ka dhaca deegaanada maamulkaasi wuxuuna sheegay in dhibaato badan ay ka geysteen gobolka sidoo kale wuxuu ka hadlay in xaalad bini'aadanimo ay ka jirto deegaanada qaar ee dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya wuxuuna dowladda federaalka etoobiya ugu baaqay inay gacan ka geystaan dadka xaaladaha bini'aadanimo ay ku haysto qaybo ka mid a dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya markaad aragto qaabka habdhaqanka dadka qaarkay u dhaqmayaan oo maadaama nidaamkii uu la furay oo layidhi qof kasta waad hadli kartaa macnaheedu qof kastaaba tuunadiisii inuu ku noqday uu u noqday looyar u noqdaa muuqata oo ma- baryahaas waxan badan baa jiray oo badankoodu ay ku salaysnaayeen eh, warar- warar ku tira kutaana iyo waxaan jirin magaranaysa Eh, marka uma taag hayno iminka xilligan inagu xilligii maaragtay musasud iyo laxw iyo eh, muxuu ahaa qanyari iyo cumar finish iyo waxaa la yidhahdaa b b c ka maqli jirnay ma garanaysa Eh, uma taag hayno Ha- hawaayo nidaam iyo wuu jiraa oo qofkii eh, xukuumadda ka tirsan xukuumadda weeye qofkan ka tirsanayna legal eh, personality ururna waa inuu yeesho oo qofku uu yidhahdo waxaan ka soo jeedaa ururka Eh, waxaan u dagaalamayaa mabaadi'daas mabaadi'daas waxaan ku fulinayaa waddadaas isaa u qeexnaataa fiican hadday isdhexyaad noqoto oo maalinba qof diyaarad saaran uu soo dego oo kusii socday oo kusoo socday macnaha meeshii jahawareer baa yaa imanaya taasoo kale wax maaragtay eh, saxa ma aha waxyaabaha dadka lagu abaabulayana ee maaragtay ku saabsan qabiilka iyo gobolada la kala sheeganayo iyo meesha qofku uu u nasab sheeganayo laftigeeduna ee, iyada oo dib u curashadii laga noqdayba mar hore oo cid walba la yidhi deegaankeeda adaa maamulaya hadday soo gaadho inay ay timaado in nidaamkii dowliga ku burburayo waa in si hor si adag looga hortago waxaan markaa dadka u sheegaynaa gaar ahaan dhalinyarada in- inay maaragtay eh, ka taxadaraan eh, waxyaalo iyaga laftooda dhib gelinaya oo cid ka saaraysan hadhow ayna jirin inay iska ilaaliyaan Eh, dhinaca kale waxaa jira waxaad la socoto shirkii xisbiga ayaa toddobaadka dambe la qaban doonaa oo in badan la sugayay in badanna caqabado iyo maaragtay isbaarooyin iyo wax loo dhigayaa jira Eh, buuqii maalmahan igu furmay arrintaa kama madax bannaanayn wuxuu la xidhiidha in hawsha haddana caqabad la geliyo unbay tahay saan anu u arko taana kulley eh, sidii kuwii hore loogu guuldaraystan baa loogu guuldaraysan doonaa natiijadeeda mar walba oo buuq bilowdo ama buuq ama qalaas magaalada in laga furo ama dhulka waddanka la damco waxaa aada u bilaabata oo lasoo- lasoo hor- la bilaabaa sheekaleyda waxay weliyaa ma jirto baa la bilaabaa marka ayaa is odhanaya dee iyagii baaba isku cadaynaya Ha, iyaga ma jirto macnaha waxa weeye- waxa weeyaan nala qabsan iyagaan nahay laakiin iminkaasi kalaan u shaqaynayna ayaan nala qabsanin oo kale iska noqon moogtahay marka waxaan leeyahay arrintaaso xaqiiqa nidaamkan cadowga uu leeyahay uu waa heego heega macnaheeduna qabiil ma aha shaksi ma aha waa fikir waa fikirkii fawdada Ah, heega macnaheedu waa fikirkii fawdada qalalaasaha in eh, dadka jiidka iyo dhiig daata iyo wax lagu noqdo ama xukun lagu ilaashado ama xukun lagu raadsado fikirkan yaa higa fikirka higa waxa weeye inaad xukunka si bilaa sharciya ku ilaashato oo dha- anagu taan dhayro abaabulno qoryo u dhiibno bid u dhiibno wax dadka mucaaradka anagu aan garaacanida ama dadka mucaaradkii inay iyagu dhallinta abaabulaan een, een, dhagaxyaan u dhiibaan een, dhagax tuura dadka ay yidhahdaan fikirka maaragtay eh, violentiga ah ayaa fikirka higa ah marka heegi way jirtaa fikir heegina wuu jiraa Eh, waxa een, aabbayaasha u aheegaduna waa dad ka qancila boobkii ay meesha ku haysteen dadkii jaqayay meesha ee buugayay ee dhacayay dadku kala wada gaajaysan oo maanta u arka inay eh, wixii eh, ama dadka la la yeesheen ama ay dadka ula sinaadeen eh, weli dadka laga fadhiilaya kol meelgelaya Eh, wixii khaladaad dowladdu ay leedahay eh, wadooyin iyo dariiqooyin loo qoray baa jira oo cabashooyina waa in la sameeyo u baahan marka kuwa in lasoo maro eh, wixii kalena eh, maaragtay in maaragtay sanka lagu dhufanayo oo cidna aan loo ogolaanayn inay carqaladayso ammaanka deegaanka inaan fariinta shacabka u gudbino dhallinyaraduna arintaa ka taxadarta miyo maalmaha oo dhan waxaa ina haystaa hadda social media iyo dhawaaq doolo gobolka doolo kan weeye kaa weeye kan weeye waxaas la akhriyay wax doolo lasoo hadal qaaday oo oo ku saabsanaa eh, in doolo wax la- la yeelana ma jirin haba yaraatee wa- wax unbaa lagu dhex tuuraya ajenda baa dadka lagu dhex tuuraya haddii ujeedada ajendahaas dadka lagu dhex tuuraya ay ahayd wax soo socday in la joojiyo laguma joojinayo boobow iyo iyo maarata iyo iyo muxuu ahaye labgaraac iyo wax laguma joojinayo dadka waa loo cadaalad samaynayaa dhismaha maamulka wixii khaldan dib baa loo eegayaa wixii la sixi waa la saxayaa dhammaan dadka gobolka ku nool meel walba ay joogaan wixii cabashooyin soo gudbiyaan waa la dhegeysanaya hadda ka horna waa la sheegay haddana waa la sheegaya laakiin een, ajendayaal ay dadka noo sameeyeen iyo sawaxan iyo dhawaaq iyo waxba laguma- wa- waxba laguma baajinayo cid walbana in lala xajoodo la qanciyo cidda cadaalad cadaalad iyo sinaan rabta weeye cidda cadaalad iyo sinaan diidan iyadu waa cadow cadaalad iyo sinaan cidda diidan waa cadow xukuumadday cadow u tahay ummadda soomaaliyeed baa cadow u tahay Eh, la rabo in la qaso eh, hadda aan dareensanahay xoogaga is- isbedel diidkii inay bartilmaameed ka dhigteen jijiga mooyaane waa gobolka dolo hadda dagaalo qabin laga abaabulo kacdoomo laga bilaabo isku dhacya bilowdaan deedna la yidhahdo deegaanka faruu ka baxay wey horta ujeedadu waxaa loo socdaa ee wiilasheenii la khalday ay dhibaateeyeen iyoo siyaasado kala fulinayana inaan gobonimo muujino oo dad fiican oo lala noolaan karo inaan muujino oon samayno u naxariisano waa wanaag xumaan maaha taana saasa- saas- saasaan ku dif- maalmihii ugu horreysay ee waxqabadkooda aan xoogga saarin waxaa ka mid ah shacabka qolaji waana lasoo qiimeyn karaa sidai xaaladoodu ahayd xukuumadda isbeddelka ka hor iyo hadda siday tahay xaaladooda miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto
waayahay kulan wacan wanaagsan barnaamijka xulashada waraysta raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee kusugan gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay isku soo dhiibay wakiilka al-shabaab u qaabilsana qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in amiirkii al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose irbahan maxamed biitow iyo mid ka mid a ilaaladiisa gaarka ahaa oo lagu magacaabo aadan geedow oo loo yaqiinay aadan dheere ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada oktoobar ee ka howlgasha deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidaan kale horey iskugu soo dhiibay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee ku kala sugan qaar ka mid a gobolada dalka soomaaliyeed qimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
habeen wanaagsan inta leenaha saaxiibayaal qayb gudmiyo barnaamijka aan isla soo gaareen kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed heer kalamaan
waryaaya warkii hore war soo dhaaf maanta baarlamaankii labay u kala baxeen war nabadii nooley mucaarad may u kala baxeen gaar iyo asle iyoonay gaar noolle waa inshalbaheen war gebgeble iyo guulwado may u kala baxeen jimaa ciidankii guulwadayaasha iigu dambaysa war markii horeba aqalka sare iyo aqalka hoose ahaayeen war waxaan ii sheega waa golaha shacabka keliyeenna dhegaysa golihiyaa wuxuu u kala baxay golaha sacabka iyo golaha shacabka waxayna isku qabsadeen maanta dastuurkaan ka doodaynaa iyo amnigaan ka doodaynaa kadibna intii golaha wasiirada ku jirtay ayaa mid mid u siibtay war gacanka hoose miyaa laga hadla nimanka yaa wasiirada baxay amaa khayra soo wacay hee war khayra wasiir ma wace waa ra'iisul wasaare warka naga maqla hadda waxaa la arkay tiradii baarlamaanka oo fadhigu ku qabsoomi lahaa oo aan dhammayn kadibna guddoomiyuhu wuxuu yidhi koorabku mar lamada shirku waa xidhan yahay war maantayoo dalka amnigiisu meeshuu maraya aan ognahay nimanka yidhi dastuurka aan ka doodno waxay dugdugayaan tiro badana war waa in loo hoggaansama ajandaha ay soo diyaariyeen guddoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ah may su'aalo oo eh golaha shacabku haan oo dastuurka halka doodoy leh horta maday isaaqow haantan sidaberi gashow intaan dooga soo qaadaa
walaagayo haddii erayaaha karhaanakii hamar oo fool ewa fool diinguna erayanahanase karhaana ma aha war maanta daahir amiin jesow golaha shacabka ka mid ma ahayn golaha shacabka ayuu ka mid ahaa war daahir amiin jesow soo afayeenka xukuumadda ma ahayn ma marantaa adugu arbaarlamaanku beriga inay kala baxeen waa caddaatay oo boorarna ay soo qaateen golaha shacabka iyo golaha sacabka u kala baxeen anigu intaas waxaan ku dari lahay mugahow beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen haye beriga ciidan boolis ayaa waxay weerareen xarunta tv-ga universal waxayna dhaheen canshuur ayaa idinku waayubtoo laydinka rabaa soo dhowaadoo canshuurta noo sheega markii layidhi xabaday jaaciyeen hadda ilaahay waa ka badbaashay warayaasha laakiin waxba layskuma reeban oo kabtayda ah oo kabriidkayga ah waa ka dhacday war booliiska canshuurta raadinaya taraafika qoryo wadato kaloomiya war maya waa bac kasi war agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi askartii universal t v weerartay waa la soo qabtay dhammaantood sharcigaana la horgeynaya war war ma haysiina xalay ciidankii hore ciidanaa lagu sii kordhiyey magaalada muqdisho dhagxaantii iyo jawaanadii iyo dhufaysyadii horey u jirana kuwo kalaa lagu sii badiyey kala wareegna haddaad laamiga ku taqaaneen xaafadihii iyo luuqyadii iyo jacdayaashii yaryar aayay gaartay hadda kala wareeg war kale ma yaala kala wareeg war kala wareeg qofkii ka dhaga adayga nambarka e v c-ga loo sheegaya war kala wareeg oo abniga lagu sugow ma diidano una laakiin kala wareeg oo nambarka shan waay nambarka siddeed waay haddaba yaala gardaro waay kaati kale wadahe yaa beriga sabdi waayo beledkana qaraxyaa ku jiraa la yidhi in amniga la sugo xaad ku diidaysiin xabadna kala wareekahay dayine warwar maysiina saraakiisha saldhigga xamarweyne loo magacaabay macaaltaliyaashu dariiq walbay taagan yihiin marka ciyaal facebook waay sheekadu waa ka tagtaadeer war waagii hore haddaad maqli jirteen ammaanduulaha milatariga hadda waa la bedelay jenaraal oda way raage oo ammaanduulaha ciidanka milatariga ahayna taliyaha ciidanka lugtaa laga dhigay ma naqayahe nin la yidhaahdo jenaraal cabdirashiid cabdulaahi oo cusuba bacdiga hadda laga fiiqayna waxaa laga dhigay ammaanduulaha ciidanka lugta war haddii taliyaasha ciidanka lugta laga wada dhigay buruufda maxaaranay ka tahay halugayaan war taliyaasha ma taqaaniina naga dhegaysta waxaa kaloo la magacaabay sarreeye gaas cabdi xasan maxamed oo ahaa u qaybsanihii milatariga ee safaaradda soomaaliya dalka sacuudiga waxaana loo magacaabay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka oo safaaradda sacuudiga milatariga soomaaliya ma xarunuu ku leeyahay war aanay helesaasmee wiilasho bilang madawga dhuuriyaa kaabsalo goru jireen kaabsalo gorowkiileeyu maday isaaqow haddana ma dhuuracasaad noo keenta war dowladdu hadday difaacaysay dilkii jamaal khashuuqi ilaan milatari baa sacuudiga noo joogay aryaa milatariga sacuudi joogga ma la soo tarxiilayaad itiri haddana war agoontii milatariga iyo tii booliiska maanta waa bannaanbaxeen hadda cabashadii mushaar la'aanta ayaa iyagana gaartay war ilmihii aabbayaashood difaaca ku jireen aanba mushaar heline kuwii aabbayaashood dhinteen yaa tabar u haya war haan agoontee naftiyo aawadheediyo tukaamo ma gadanaade difaaca ka dhex dhimideen arrihaanu madaxaa kuu gashee nagashibda war kaloo cusubaa mahaan yaali shiikh barfasor yixiyo caamir wuxuu yidhi waxaan maqli jirnay culummo soomaaliyeed oo magacoora magaalooyin la raaciyo soomaaliyeed sidii shiikh aweysulbaraawi shiikh saylici shiikh harari shiikh muqdishaawi shiikh baardheere iyo kuwo kaloo lamida haddaanse waxaa soo baxay shiikh kinyaawi shiikh adis ababi shiikh landanaawi shiikh oslaawi shiikh homaawi shiikh munusitaawi mugga waa yaabay culummadiina shiikh qurbajoogawi miyay wada naqdeen war shiikh salaadii jimcada shala masaajidka ka khudbeeya wuxuu yidhi la dagaalanka musuq maasuqa dowladda madaxda sare ha laga soo bilaabo agaasimayaasha yaa lagu meeraysan waryade war muusabixi ma ogolaanu ku nidhi musuq maasuq dee laba wasiir baa lagu tuhmay musuq maasuq labadii xilkuu ka xayuuf war muuse musuq waa handaraabay miya mase waa imaqashii hadda xilkuu ka qaada baanu ku nidhi war maanta waxaa shir jaraa'id qabtay wasiirkii hore ee duulista hawada siciid qoorsheel wuxuuna yidhi waraaqaha beledka lagu faafinayo dadka magacyadiisa lagu qoray iyo warbaahinaha madaxa bannaan qaarkood oo la leeyahay dowladday lacag ka qaateen waa been abuur dacaayada wuxuu yidhi culumaa la sheegay abwaanaa la sheegay siyaasiyiinaa la sheegay aan anugu ka mid ahay shilinna dawlad kama qaadan waa been aan sal iyo raad lahayn warkaas horta niman yahow beesa waa qaadasho laakiin beenu sheegid ma aha warwar ma haytana guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose mudane najah hadda ka hor intii hilkili ka gaadiyaa wasiirka madaxtooyada koonfur galbeed likuweeli mar kale gobolkee ku dhammaadi waaya ka alay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose lahaka nagi hatana firig firig may fadareed shabeellaha hoose ina walliko gobolol iska fada widaay war waafow guddoomiye maa soo magacaawe guddoomiye najah may ba eray waafow lan uswalko halaay ma jirto nebadaan asl nuugile gobolka hal nebadaayo eri war wariye ilyas cabdi cali hargeysuu ka soo hadlay wuxuu yidhi qaraxii muqdisho ka dhacay khamiistii dhallinyaro badanoo reer somalilan ah ayaa ku dhintay warka ilyaas waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor war cabdiraxmaan faroo la yidhi wuxuu yidhi qaraxii ka dhacay maka almukarama ambaasha toorbaribari baa lagu diley qaraxii ka dhacay sentraalna cabdishakuur mida aadan baa lagu diley marka dadka reer puntland baa la ugaarsanayaa buu yidhi laba boqoloo qof aana ku dhimatay labada qarax warnimayo waxaa la yidhi waxaan rabo qofkaan ila rabayn dowladdan rabine mana rabo qofkaan rabin inuu yeelo saan rabo eh intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin axsaabtii kala maaney wax ujeedda qaloocan ama eexiyo beenoo alle looga fogaado anigoon u bareerin abbaarteeda wanaagsan haddii aanan isiibin waa afeefanayaa iga raallahaada anigaa januu ah uow arrejinnaxaad ugu ridee jirna ha ku dardaray adiga waryaa jini maa u dhiman markaa leedahay jinniyaan lagu ridin war waxaa la yidhi ti'am dhani hadduu tiimbadoo taagyar badan laayo tarab tarabna xaaladdu tagtoo maydku tiro beelo tacsiin madaxda talisaahi waa diri taqaana war ti'amkiisoba ku qarxay haddaad ka hadlaysid taabidaa duqa magaalada ahay markaas ati'am nooga tiltilmaamee kadib kunkii baabuuroo qaraxday aaway arrimaha socda haddaan maamulka iyo madaxda dalku wax ka qaban wax ka bedelin macno kale yeela doonaa wakhti aan fogayn aryayaadu ribayhe yarowga orabu inagan iska reebaygu annagu waa aragnaa waxa socda
aad iyo aad ay umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan ku soo dhowaada heesta biligu barnaamijka aydan ballanqaaday mood ku jiriyey asabu daruuru ahaydu qabatiyo qalcalyada hariide lagu mood ku jiriyey asabu daruuru ahaydu qabatiyo qalcalyada hariide midabkaagan ciidke caashaqaa u sahnaa midabkaagan ciidke caashaqaa u sahnaa niyadaydii cugatay wacalmaday wacalmadaynuu tahay midabkaagan ciidke caashaqaa u sahnaa midabkaagan ciidke caashaqaa u sahnaa niyadaydi cugatay wacmaday wacmadaynu tahay
heestaasad maqlaysana waxay gabagaba tahay barnaamijka caawa soo saaray ilana socodsiinayay anigoo xasana cumar axmed ramsuxeefe uu farsamaynayay tan iyo intaan barnaamijkan dib damba ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu